golaha guddiga mu'asasada imaamu shaafici ayaa ustaad cabdiraxmaan ibraahim cilmi macalin kobac u doortay in uu noqdo guddoomiyaha shanaad ee mu'asasada imaamu shaafici waxaana munaasabadda uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha cusub ka qaybgalay qaybaha kala duwan ee bahda waxbarashada macalimiin iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda xilwareejinta ka hadlay ustaad maxamed cabdulqaadir nuur iyo guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir iyagoona u hambaliyeeyey guddoomiyaha cusub ee mu'asasada imaamu shaafici cabdiraxmaan ibraahim cilmi waxa waay markaan asaasayna waa ninkii noogu yaraa waay waxaa laga maanta isleedi ninkaan nin duqa waay isleedin laga yaabaa dadkii maanta arkay laakiin maalintaas tiimka aan sameynaynay ninkii noogu yaraa ahaa welina kolle waa yaryahay maybe haddana hal qof hal qof ka yaryaha laga yaabaa laakiin weli waa yaryahay saan isleeyahay marka annaga qaarkeedna loo fiiriyo waa yaryahay taas marka waxaan uga jeedaa muasasada inay dib laba kacleyn samayso ayaa ka muuqata waxay damacsan tahay inay wax bedesho laba kacleyn samayso horumar gaarto gudoomiyaha cusub saad kobacna asagana ilaahay hala garab gala howshaas waa runtii mu-asasadu waxay ku suntan tahay dad ehel aqooneed ahaayoo shaqadoodii qabsaday hore iyo haddaba dhankiisa guddoomiyihii hore ee mu'asasada imaamu shaafici cabdulqaadir xasan maxamed ayaa soo dhoweeyey guddoomiyaha cusub isagoona u mahadceliyey bahda imaamu shaafici waxaan leeyahay kow iyo toban sano ka horaan bilaabay hor haliga qabto sanadba sanad bay soo soo amahanaysay hadday ku timid marka ayaga madda kale oon kaga mahad celinaya waxa inay iga aqbaleen sanadkan inaan maaragtay bal hawsha ka fadhiisto walaalkii cabdiraxmaanna lagu soo dhoweeyo walaalkii cabdiraxmaan hawsha ma moogo oo intaas aniga aan soo ahaa ku-xigeenka intaan soo ahaa guddoomiyaha asagana muxuu ii ahaa ku-xigeen macnaheedu waxa weeye nin hawshii la socda weeye nin hawshii mataqaanaa ka maqan maaha ugu dambeyn guddoomiyaha cusub ee mu'asasada imaamu shaafici ayaa codsaday in markaasi lagu garab istaago mas-uuliyadda loo dhiibay waxaan rajaynayaa inaadna igu ducaysaan in shaqadaasi sida la filayo si ka fiican inaan runtii ugu soo baxo waxaan si gaar u mahadcelinayaa guddoomiyaha hore oo mahadcelinayaa inkaas maaragtay muddana waa wada joognay runtii waxaan kaloo rabaa inaan mahadceliyo si gaar u mahadceliyo waalidiinta dugsiga imaam shaafici runtii imaam shaafici inuu saam ahaado oo uu dhismo uu soddon iyo toddoba sano gaaro waxaa sabab u ah waalidiinta runtii ku qancay ilmahooda keenay weliba dhaxal dhaxal ilmo ilaa ardaydii qaar ka mid a haddeer ay ilmahoodii halkan maarata ay dhigtaan marka runtii waalidiintana waa mahadcelinaya insha allahu dhammaantiinna waxaa idin codsanayaa dee ducada iyo dadaalka inaad igu dartaan waxaan kaloo aad iyo aad idin codsanayaa talooyinkana inay si duujoog ah ay maarata noogu yimaadaan